Haweenka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qaarkood ayaa nolosha reerkooda ka maareeya iibinta dharka celiska ah ee huudheyda loo yaqaano iyaga oo ku ganacsada hareeraha wadooyinka magaalada beledweyne. Dharkan huudheyda ayaa lagu keenaa haweenka magaalada Muqdisho. Dharkan huudheyda loo yaqaano ayaa haweenka looga keenaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka iyo weliba dalka dibaddiisa waxaana ka iibsada bulshada magaalada. qaar ka mid ah haweenkan ka ganacsada dharka ayaa la hadlay warbaahinta iyaga oo ka warbixiyey sida ay nolosha qoyskooda uga dabaraan iyo ganacsigan waxaan gadaa huudhey ganacsiyadeyda waa badnaayeen laakiin hadda huudhey aan ka ganacsadaa waxaan ku doortay inaan nolosha reerkayga aan ka maareeyo haa caqabadda ay leedahay waa meel lagu gado ma lahan baqaarna looma karey karo oo baqaarku waa lacag badan yahay bannaankana irid walbo ciddii lahaydaa iska leh jawaanka markaa furto waa khasaaraysaa maraaba lacagtiisa aad ka weynaysaa ee khasaare leedahay oo qashin keliya laguu soo xaabina marna waa fiican tahay oo waa ka helnaa nolol maalmeedkeenna howdhayda waxay iiga timaadaa muqdisho marmar waxay iiga timaadaa dibadda markay dibadda iiga timaadaa fiican waxay iiga fiican tahay dharka oo dibadda dhowr maalmood markii la qaato waa laga bedelaa ciyaalka laakiin middaan xamaroo kalea lagu kala xulaa wixii fiicanna ay ka gataan wixii kalena ay noo soo cabbeeyaan ka maareeyaa nolosha reerkeyga waxaan ku shaqaystaa huudheyda alxamdulilaah waa iskaga xamaalanaa nolol maalmeedkeenna waa iska helnaa wuxuu ilaahayna siiyo alxamdulilaah waa ku qanacsannahay xamar ayaga timaadaa marmarse u soo fariisatid aan waxba gadanayn marna waa gadana ilaahay mahadiis waaye alxamdulilah rabbilcaalamiin aadoo weyn waa ka maareeyaa qaab kale ma aqaano huudheydaan la qabsaday oon bartay sida looga shaqaysto marna waa ku khasaare mar waa waxaa ka hele alxamdulilah ilaah maadis kale marna waa iska alxamdulilaahyo waxaa ka faa'iidaysaa markaas oon ku khasaarnana ilaahan tala saaran aniga dhowr mar waa fanaadharkaa keenta wax kaa noqonaya istiraashooyin camal oo qashkaa noqonaya markaasna istiraashooyinaa gadana adu lafaheydataa ka keenimaysa alxamdulilah marka kalena oo kuu fiicnaanaya maray kuu soo celine inta badan haweenka ayaa waxa ay lafdhabar u yihiin nolosha qoyskooda iyaga oo mar walba u istaaga sidii ay u daberi lahaayeen nolol maalmeedka reerka